Bismillaahi Raxmaani Raxiim Duhur wanaagsan Jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
maamulka gobolka banaadir oo ka hadlay weerar khasaare dhaliyey oo lagu qaaday gaari ay saarnaayeen dad ka qaybgalay banaanbixii shalay ka dhacay muqdisho
banaanbax looga soo horjeedo maamulka somalilan oo maanta ka bilowday degmada xudun ee gobolka sool
maamulka gobolka banaadir oo sheegay in dhowaan magaalada muqdisho ay ka bilaaban doonaan howlgallo waaweyn oo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda
dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka ah oo maanta ka socda deegaanka baala dheere ee gobolka galgaduud
maamulka puntland oo sheegay inay dagaal ku dileen madaxdii howlgallada ururka daacish ee gobolka bari
madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo midooda yurub kala hadlay kor u qaadidda mashaariicda horumarinta ee laga fulinayo deegaanada laga qabsaday al-shabaab
wararka dibadda aan idiin haynana waxaa qayb ka ah
duulimaadyada mareykanka ah oo caadi ku soo noqday kadib cilad farsamo oo baajisay toban iyo kow kun oo duulimaad
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacano wanaagsan waa jimco taariikhduna waa saddex iyo toban bishuna waa janawari sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan warkii oo dhammaystiran
maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay weerar khasaaro dhaliyey oo lagu qaaday gaari ay saarnaayeen dadkii ka qaybgalay banaanbixii shalay ka dhacay muqdisho faadumo cabdiqaadir ayaa ka waramaysa saddexaad banaanbax amoo nala watay soo baxna maanta banaanbaxaa jir sidaan ku baxna anagana noo qoranay alxamdulilah aniga baa warkaa saarnay xaafada soo soconay markaa soo soconay soo soconay gabadha waxay dhahday qaylqalabaa raba iyo jooji baawarka meesha anigoo istaagan isla dodoodeena le uuro le isoo gashabo anigoo badan gadaal labayo toban miya saddex konton adi labayo toban qof camalay ahayd waxna dhaawac miya waxna way ka fakadeen adi anaa nafaaba waxaa la dhexgalaba ii sheeg maqaayadda meesha igu dambeysay wadnaa i tagaba dad kalena meesha ay ugu dambeysay gaariga dhexdiisa waxay ugu gaarin ani waxa ay ka mid ahayd dadkii shalay ka qaybgalay banaanbixii ka dhacay muqdisho ee looga soo horjeeday al-shabaab iyadoona ku dhaawacantay weerar loo adeegsaday bambagacmeed oo lagu tuuray gaari ay saarnaayeen iyada iyo dad kaloo ka qaybgalay banaanbixii muqdisho weerarkaas ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka tabakaaya madow ee dharkeenley hal qof oo haweenay ahayd laguna magacaabi jiray fardowso ayaa ku dhimatay halka sideed qof kalena ay ku dhaawacmeen weerarka
qarax boombar gacaneed miyaa maaq waxaa nagu soo tuuray daaqaday kasoo dhexbaxday adii halka saaciyo bar meelas camal ahayd maamulka gobolka banaadir uu horkacayo gudoomiyaha gobolka ahna duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo qaybo ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo sidoo kale gudoomiyaasha deegaanada gubadley iyo daarusalaam ayaa ka hadlay weerarkii xalay fiidkii hore ka dhacay degmada dharkeenley ee gobolka banaadir duqa caasimada muqdisho ayaa kulan dheer oo saacado qaatay waxa uu la yeeshay gudoomiyaasha degmooyinka isagoona kula dardaarmay inay halkooda kasii wadaan shaqada adag ay bulshada u hayaan islamarkaana maayarka muqdisho waxa uu tilmaamay in halkooda ay kasii wadayaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab waa sida uu sheegay markii uu kulanka soo ilaaday kadib si kooban warfidiyeenka waxa uu la hadlay maxamed axmed diiri yabo gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasada gobolka banaadir ugu horeenna dhacdadii xalay ayuu ka hadlay saacadan waxaa degmadan intaan isugu keenay waxay tahay kacdoonkii looga soo horjeeday khawaarijta dagaalkii lagula jiray oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu maantay daah furay markii shacabkii ka qayb galay ay ka soo laabteen bannaanbixii gaar ahaan degmooyinkan dhinacan soo jira gaar ahaan degmada dharkiinley dadkii bulshadii ka tagta halkan ayaa nimankii khawaarijta ahaa oo dadka cabsi geli jiray ayaa baabuurtii ay wateen baabuur ka mid ah ayay bumbo ku soo tuureen bumbadii dhowr qofha wax ku gaareen oo dhaawac ku gaaray maamana waa ku dhimatay markii hore dee dhaawacay noqotay laakiin dhaawaciyay u dhimatay waxaasoo dhanna waxa ay u samaynayaan waxay tahay inay dadka cabsi geliyaan cabsigelinta iyo qalqalgelinta iyo inay maaragta dadku markay arkaan inay soo jeediyaan isku dayaan inay dadka cabsigeliyaan waa wax lagu yaqaanaya hadda wax cusub ah laakiin waxaysan ogeyn in dadka gobolka banaadir degan ay soo jeesteen kaceen go'aansadeen inay iyaga iyo madaxdooda dagaalkaas in lala galo qof ay bumbo ku tuureen iyo qof ay meel ku gaadeen boqolaal isla socota oo jid marayday ay dili jireen oo baabuur ku dhufa jireen marka in maalin kasta intana cabsi geliyaan aan gadaal u laabanno waxay keenaydaa muddo dheer inay nagu sii dhex noolaadaan sidaa darteed waxaan rabnaa waxba annaga nima cabsi geli karaan hadafka iyo qorshaha aan goosannay ama go'aankeennana waxba kama bedeli doonto inay soo weeraraan degmooyinka soo weeraraan dadka degan degmooyinka degan isku dayaan maaragta inay cabsi geliyaan inaan u tacsiyeyno maamada dhimatay dadka maaragta dhaawacaana aan booqanno maadaama ay yihiin shacabkeenni maadaama ay yihiin dadkii maaragta weliba ayagoo shaqo ku jira oo hawl ku jira ay soo gaadeen faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
banaanbax looga soo horjeedo maamulka somalilan ayaa maanta ka bilowday degmada xudun ee gobolka sool
banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda somalilan ayaa maanta waxa ay ka bilowdeen degmada xudun ee gobolka sool banaanbaxyadan ayaana waxay daba socdaan banaanbaxyo kala duwan oo qeybo kala duwan oo fara badan ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shacabka mudaharaadyada sameynaya ayaa qaarkood waxaa lasoo warinayaa in ay wadooyinka waaweyn ee ku yaala degmada xudun ee gobolka sool ee banaanbaxyada ka dhigayaan caruur haween dhallinyaro iyo odayaal ayaana ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya diwadbaxyada kala duwan oo halkaasi een kala duwan dadku ay ka dhigayaan waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in dhammaan astaamihii iyo calankii somalilan laga fujiyey goobihii ay ku surnaayeen degmada xudun taas oo dadka qaarkood ay sheegayaan inay guud ahaan kasoo horjeedaan maamulka somalilan iyo dhibaatooyinka kala duwan oo ka dhaca gobolka sool wararka kale oo aan helayno ayaa sheegaya in xarumaha degmada lagu xardhay calanka soomaaliya iyo sidoo kale calamo kale waxaana lasoo warinayaa in hadda dibadbaxyada kala duwan halkaasi ay ka socdaan dibadbaxyadan ayaana waxay daba socdaan dibadbaxyo kala duwan oo waaweyn oo ku dhowaad toban maalin ka dhacayay deegaano ka tirsan gaar ahaan magaalooyin kala duwan oo ku yaala gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi dadka shacabka ah ayaana inta ugu badan waxay dibadbaxyadu u dhigayaan dhibaatooyin kala duwan oo loo geysto dadka shacabka ah iyo sidoo kale dilal kala duwan oo ciidamada somalilan ay ugula kacaan dadka iyo waxgaradka iyo haldoorka ku nool magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dadka dibadbaxada dhigaya ayaa dhammaantood ah kuwa caraysan wadooyinka waaweyn ee ku yaala degmada xudun ee gobolka sool ayayna ku sugan yihiin banaanbaxyadan waxay kusoo beegmayaan iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey somalilan gaar ahaan gobolka sool ee ka taagneyd dhibaatooyin kala duwan oo aada iyo aada u waaweyn xal iyo sidoo kale wax kasta oo la sameeyeyna ilaa iyo haddama muuqato in dibadbaxyadu ay istaagayaan
maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay dhowaan magaalada muqdisho ka bilaabi doonaan howlgallo waaweyn oo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena xuseen washington
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maalmaha soo socda magaalada muqdisho ay ka sameyn doonaan howlgallo ballaaran oo amniga lagu xaqiijinayo gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda masar yabo oo ka hadlayay muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dadka shacabka ee ku nool muqdisho looga baahan yahay in ay isdejiyaan islamarkaana aysan wax dhibaata u arkin iyo sidoo kale culeys howlgallada dhowaan ka bilaaban doona magaalada muqdisho oo uu sheegay in lagu baari doono guri guri islamarkaana lagu xaqiijinayo amniga caasimada yaboh ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay ku jirto dagaal ka dhan al-shabaab islamarkaana madaxweynaha uu iclaamiyey taasina ay ka duulayaan islamarkaana ay dardargelin doonaan howlgallada lagu xaqiijinaya amniga si looga hortago fararka amni darro ee magaalada muqdisho masar yaboh ayaa isagoo sii hadlayay waxa uu tilmaamay in shacabka muqdisho looga baahan yahay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga hortago farar kasta oo amni darro oo xiliyada qaarkood ka dhici kara muqdisho
marka waxaan rabnaa degmooyinka maadaama halkan ay joogaan maantana ay goobjoog ka ahaayeen kulankii meeshaas ka dhacay inaan si dhaba ugu diyaargarowno nimankaas oo wejigii hore oo ay nooga barteen ama sidii ay rabeen inay noogu dhex noolaadaan inaysan noogu dhex noolaan dagaal aan ku qaadno dagaalkii maanta la iclaamiyana uu noqdo dagaal marnaba aan looga neefin nimankaas oo loogu tago meel kastoo ay joogaan haddii inta dagaal lagu dhawaaqo ama dagaal aan galno aan rabno guryaheena inaan iska jijiifanno intaan wax ka badanaa dhici doonta marka waa mahadsantihiin sida maaragtay shaqana diyaar u ah halkan caawa hadda kulan waxaan ku galnay ka dambeeyey kulankii maantay oo guddoomiyaha gobolka uu goobjoog ka ahaa oo sidii shaqooyinkaas loo kala qaada lahaa ama sidii loo dardargeli lahaa in gobolka banaadir hadda kadib uu isku tashado oo khawaarijtaas kusoo dhex dhuumayda uu la dagaalo ayaan annaguna diyaar una marka nama cabsi geli doonaan namana cabsi geli karaan waxaa lagu ballamay oo aan rabaa inaan shacabka gobolka banaadir aan u sheego inay u diyaargaroobaan in hadda kadib guri kasta la geli doono dadku inaysan shakin inaysan isdhihin maxbaa laydinka raadinayaa dhilqaha ku dhex jira ama khawaarijta ku dhex dhuumanaydo isku dayeyda inay maaragtay ku dhex dhuumaalaystaan oo dadkaas ay ku dhex noolaadaan ayaan rabnaa inaan maaragta ay samar dambe nagu dhex noolaan sidaa darteed haddii aad aragtiin isbeddel ka dhaca degmooyinka oo xagga maaragta guryaha in la ogaanayo dadka ku nool ha u qaadanina maaragta inay wax cusub ay tahay kacdoonkii lagu dhawaaqay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqay shacabka gobolka banaadirna ay diyaar yihiin maamulka gobolka banaadirna inuu hogaamiye la rabo waxaan rabnaa inaan isbeddel la taaban kara xagga amniga aan la nimaanno annagoo hay-adaheenna amniga kaashanayna hadduu ilaah yidhahda marka guri guri ayaa dad loo baari doonaa magaalada dadkana qof kasto waxa uu yahay meesha uu ka yimid guriga uu ku nool yahaa la ogaa doona hadduu ilaah yidhaahdo marka qorshe cad iyo la xisaabtan cad ayaa imaan doona hadduu ilaah yidhaahdo marka waxba maaragtay ma dhici doonto mana dhici karto in inta madaxweynihii jamhuuriyadda uu dagaalkii ku dhawaaqo horey de ugu dhawaaqo waa ogtihiin oo gobolladoo dhan dagaal aa nimankaa nugula jiray dagaal xoog lahaa ka socday oo looga guulaysta weliba oo degmooyin fara badan lagu xoreeyey marka magaalada muqdisho ama gobolka banaadirna wuxuu la mid yahay gobolladaasu la mid yahay
hadalka guddoomiye ku-xeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri iyaboo haya waxauu ku soo aadayahay iyadoo shalay muqdisho uu ka dhacay banaanbax ballaaran oo ay dhigeen dadka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda kaas oo dowladdu sheegtay in looga soo horjeeda al-shabaab islamarkaana waxa uu tilmaamay guddoomiye ku-xeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir in muqdisho ay ka bilaabi doonaan dhowaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda
dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka ayaa maanta waxa uu ka socdaa deegaanka baaladheer ee gobolka galgaduud dagaal xoogan ayaa dib uga qarxay deegaanka baaladheer ee gobolka galgaduud kadib weerar waa weerar ay mar kale ku qaadeen ciidamada macawiisleyda oo garab siinaya culimmada degmada baxdo wararka la helayo ayaa sheegaya in dagaalku ka socdo duleedka deegaanka baaladheer oo ay isku uruursadeen al-shabaab dagaalkan ayaa daba socda howlgal xalay lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab kadib weerar ay ku qaadeen ciidamada deegaanka iyo culimmada degmada baxdo ee gobolka galgaduud
maamulka puntland ayaa sheegay inay dagaal ku dileen madax waa madaxii howlgallada ururka daacish ee gobolka bari taliska ciidanka booliska maamulka puntland ayaa shaaca ka qaaday inay dileen madaxii howlgallada ururka daacish ee gobolka bari kadib markii uu dagaal dhex maray ciidanka puntland iyo xubno ka tirsanaa daacish oo weerar ku qaaday saldhig ku yaala degmada ballidhidhin qoraal kasoo baxay taliska booliska puntland ayaa lagu sheegay in ninka la dilay lagu magacaabi jiray abuu albara al amani uu ahaa madaxii howlgallada daacish islamarkaana lagu dilay dagaal ciidanka puntland iyo xubno ka tirsan daacish ku dhex maray ballidhidhin sidoo kale puntland ayaa sheegtay inay kor waa inay ka hortagtay weerar xubno ka tirsanaa daacish kusoo qaadeen saldhigga ciidanka puntland ee ballidhidhin oo ka tirsan gobolka bari wuxuuna weerarka dhacay habeen ka hor iska hor imaadka hayay ciidanka amniga puntland ku dileen madaxii howlgalada maleeshiyaadka daacish abu albari al amani kaas oo daacish u magacaabeen madaxa howlgalada daacish ilaa tobani kowgii juulaay sanadkii labada kun labaatan iyo kowga xilligaas oo la dilay madaxii hore ee howlgalada maleeshiyaadka daacish abuweliid al muhaajiri kaas oo u dhintay dhaawac kasoo gaaray dagaalkii daacish lagu qaaday ee ay ciidamada amniga puntland ka fuliyeen agagaarka buuraleyda calmaskaad ayaa lagu yiri qoraalka taliska booliska
halka warkaas aad kala socotaanna waa raadi haddala san kow iyo sagaashan dhibic shan markan wararka dibadda duulimaadyada mareykanka ayaa caadi ku soo noqday kadib cillo farsamo oo baajisay kow iyo toban kun oo duulimaad hay-adda duulimaadyada federaalka mareykanka ayaa sheegtay khamiistii in duulimaadyadii badankood ay caadi ay ku soo noqdeen kadib markii cillad ku timid mid ka mid ay kombyuutarada laga hego diyaaradaha mareykanka taasoo saameysay in ka badan kow iyo toban kun oo duulimaad oo qaarkood ay baajiyeen duulimaadyada halka qaar kalena uu dib u dhac uu ku yimid duulimaadyadoodii caadiga ahaa barta dhinaca internetka ee falad awad dot com ayaa iyaguna ku warantay in duulimaadyadii la baajiyey iyo kuwii dib u dhacay aynay haatan ku soo noqdeen sidii caadiga ahayd saraakiisha sarsare ee hay-adda duulimaadyada ee mareykanka ayaa sheegtay in qalqal ku yimid duulimaadyada mareykanka inuu sababay cillad farsamo oo lasoo diristay mid ka mid ahi nidaamyada xogta haya taasoo saameyn ku yeelatay nidaamka ogeysiinta howlgallada hawada ee loo soo gaabiyo notamis nidaamkan ayaa ah qeyb muhiim ah oo ka mid ahi hanaanka lagu maamulo duulimaadyada ka dhoofaya garoon kasta oo ku yaala dalka mareykanka
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad kala socoteen radio dalsan cidda warkayga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalxel